asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waa ku salaamayaa maamo la xisaabtanka baarlamaanka hirshabeelle wuxuu ku saabsan yahay ma aha wax dhib keenaya in aan waxaan soo shaqaynay laba sano in aan isxasuusino waxqabadkeeni golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka guddiyadooda joogtada waxay qabteen ayay ku salaysan tahay
waa tahay marka qoondada haweenku qayb ma ka taha isla xisaabtankaas
qoondada haweenku waaba midda ugu daran because boqol waxaa naga maqan toban iyo sideed xildhibaan oo dumara oo oo ah dastuuri oo ku qoran dastuurkeenaa maqan marka sababta ay u maqan yihiin ma ogaateen
ama waan ogaanay waxaad og tahay wax qaybsiga beeluhu aaday u dhib badan yihiin gabdhahaanu maysan ahayn wax beel ku salaysan markii hore waxay ahaayeen gabdho la kordhiyey xubno la kordhiyey maadaama ayna odayaasha dhaqanka ama boqoradu ayna ayna dumarka soo buuxin koontadii ay ku lahaayeen baarlamaanka hirshabeelle sidaas daraaddeed ayaa loogu daray dib u dhac weyn ayaa ku yimid laakiin insha allah hadda rajadeena soo kordhinta dumarka dhaarintooda waa noo fududaan doontaa insha allah biidn illaahi kariim
waa tahay qorshahaasi waxaan rajeynaya inuu soo dhamaystirmo dhinaca kale xukuumadda dowlad dowlad goboleedka hirshabelle qoondadii haweenku ku lahaayeen iyaguma dhamaystirantaha sidoo kale laay horta golaha wasiirada hadda waxaan ku leenahaan u malaynayaa wasiiru dowlayaal iyo wasiir ku-xigeenno insha allah biidn illaahi kariim madaxweyneheenu wuu naga ballan qaaday waxaa ka dhiman koontada haweenka ee golaha xukuumadda inuu noo dhamaystiri doono
baarlamanka hirshabelle muddadii uu jiray ilaa iyo hadaatan waxyaabihii u qabsoomay oo la taaban karo maxaa ka mid a maxaase aad qorsheynaysaan oo aad higsanaysaan sanadkan ama waqtiyada dhow maama waxaa kamid a waxaan horta anaga la taaban karo annaga waad og tahay cardunaan ahayn markii nala dhisay waad og tahay annagoo carduna oo maalma joogna ayaa waxaan dooranay senataradii dowladda federaalka u galaayay waxaan la taaban karoon samaynana waxaa kamid a dejinta miisaaniyadii sanadeedkii dowlad goboleedka hirshabelle marka waa waa wax la taaban karo waxaan hiigsanaynaana insha allah biidni illaahi kariim in aan waxaba noo haray waaba laba sane hal sano iyo wax yare in aan ku dhamaystirno shuruucaha kale ee baarlamaanka oo hadda ay ka hor ay kamid tahay wasaaradda arrimaha gudaha ay keentay dowladaha hoose marka kalfiya kalfadhiyada baarlamaanku ka waran iminka si caadi ama u socdaan maasha allah maamo sidii la rabo u socdaa maasha allah maamo waa shaqaynayna xildhibaanadii baarlamanka iyo kooramkii loo baahnaa iyo way dhamaystiran yihiin soo maha maamo way dhamaystiran yihiin xildhibaanadeeni way joogaan wax xanuun ku maqan iyo wax fasax ku maqan maana intii kale way joogtaa maasha allah baarlamaankeenu sidaa aadiyo u shaqaynaya marka maxaa raje ah oo kuu muuqanaya in waktiyada soo socda maamulka hirshabelle dowladda goboleedka hirshabelle oo isku duuban baarlamaan iyo xukuumadba ay gaaraan adoo ka shidaal qaadanaya waayo aragnimadii muddada kooban ah ee aad halkaas joogteen maama waxaan leeyahay maalinba maalinba waxbaa lagu tillaabsadaa dowlad goboleedka hirshabelle waxaad ogtaa xoogaa waxaana galay habkab yar oo madaxweynihii hore ayeen madaxweyneheenii hore ayaa la bedelay dadkaas waa kasoo kabanaynaa insha allah biidni illaahi kariim waxaanan rajaynayaa inta hadda noo dhiman horumar iyo isku duubni iyo baraare inaan ku gaarno guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan shacabka hirshabelle ee jooga dal iyo dibad ee ku dhagaysanaya maxaad ugu baaqi lahayd ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay meel kasta oo joogtaanba guul iyo barwaaqi iyo waxaan midnimo ayaan idin rajaynayaa ummadda reer hirshabelle waxaan leeyahay walaalahayga qaaliga aan isku duubnaano aan wada shaqayno baarlamaanka hadduusan haysan bulshada waxba ma qabanayo inkastoo bulshadeenu ayna naga gaabinin waxaa faraska usha loogu dhuftaa ha ka badiye waxaan idin leeyahay hala laba jibaar muxuu ahay wada shaqaynta iyo midnimada hala wada jibaaraan leeyahay